horumarkan samaynayaan xildhibaanadan ka tirsan baarlamanka dowlada federaalk soomaaliya islamarkaasina qeyb ay ka ahaayeen xildhibaanada katirsan baarlamanka dowlada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku tageen jaamacad lagu magaco khayra university oo kamid ah jaamacadaha ka howlgala magaalada baydhabo islamarkaasina ay dhigtaan in ka badan laba boqol iyo konton arday oo deeq waxbarasho ka helay dowlada federaalk soomaaliya xildhibaanada waxaa horkacayay xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo kamid ah xildhibaanada baarlamanka dowlada federaalk soomaaliya islamarkaasina ah xildhibaan xubinka baarlamanka africa waxaana markii ay gaareen halkaasi goobta ay kusoo dhaweeyey ardada wax ka barata jaamacadda iyo sidoo kale maamulka iyo macalimiinta jaamacadda khayra university waxaana ay kormeereen qeybaha u kuurgalayay nidaamka iyo afka ardadaasi wax u bartaan boqol iyo kontonka ah ee halkaasi wax ku barta dhammaantoodii waa kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka jaamacadaha gaarka loo leeyahay waxaana ku jira kuwa xilli dugsi sare soo dhameeyey oo runtii caqabado fara badan ka haystay dhanka jaamacadaha waxaana ay ka faa'iidaysanayaan fursadaha waxbarasho ay siisay dowladda federaalka soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar kamid ah ardada wax ka barata jaamacadda waxaana si gaara ugu mahadceliyeen dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ugu deeqay dowladda koonfur galbeed soomaaliya labadaas boqol iyo kontonka arday deeqda waxbarashadaasiy marka qaar kamid a qoyaamada gobolka baay iyo macalimiinta wax ka dhiga jaamacadda dhammaantooda si wada jir ay ugu mahadceliyeen dowladda federaalka soomaaliya waxaana si gaar ah dowladda federaalka ay ugu codsadeen in deeqaha waxbarashada ee laga helo dalka dibadiisa si transparency ama wanaagsan loo maamulo waxaana idris abdirakhtar oo gebagabadii munaasabada ka hadlay ama oo horkacayay wafdiga xildhibaanada ee kormeeray jaamacadda uu sheegay in wax lagu faraha ay tahay in deeq waxbarasho ay helaan dhammaan dhalinyaradii dhibaatada qarash la-aanta haysatay ee jaamacadaha gaarka loo leeyay aana tagi karin in ka badan laba boqol iyo kontanna maanta jaamacadda ay dhigtaan marka waxaana uu sheegay sababta looga bixiyey khayr university jaamacaddan inay tahay mid loogu magacadiro ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya kadib dadaal fara badan uu sameeyey islamarkaasina uu suurtageliyey in magaalada baydhabo in ka badan laba boqol iyo konton arday oo ah kuwa aan agoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ay ka dhigtaan halkan jaamacadda saas darteedana loogu magacadiray isaga waa tahay siraaji jaamacadda sida ognahay dowladda hirgelisay macalimiinta jaamacadda ka howlgasha mushaaraadkooda ma dowladda bixisa mase maamulka koonfur galbeed
runtii siduu ii sheegay xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo kamid ah xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina ahaa aas-aasihii jaamacaddan keenay magaalada baydhabo waxa uu sheegay in qarashaadka dowladda federaalk qeyb kamid ay bixiso qeybna ay bixinayso dowladda koonfur galbeed soomaaliya marka maamulka iyo macalimiinta jaamacadda qarashaadkoodii hadda mushaaraad ay qaataan marka waxa uu sheegay in labada dowladood ay si kaashanayaan maamulka koonfur galbeed dowlada koonfur dowlada federaalka soomaaliyaba
waa tahay koonfur galbeed baydhabo jaamacadda ku taallaa dadka wax ka barta waa sidaa sheegtaba deeq waxbarasho dowladdu ay ugu talagashay in dadka aan waxba haysan ee danyarta ay wax ka bartaan bal maamulka iyo sidoo kale waxgaradka baydhabo sida ay u arkaan deeqdan waxbarasho iyo jaamacaddan laga hirgeliyey baydhaba
dadka koonfur galbeed si aad ay usoo dhaweeyeen jaamacaddan runtii baahi ka jirtay waaye gobolka waxaa jira jaamacado ilaa iyo lix gaaraya oo si gaara loo leeyahay oo ayaa jiro waxaa kula muuqanaya oo markaad aragtid jaamacadda ama arday ardayda dhexdooda kaaga muuqanaya arday aada u fara badan oo dhammaantoodii ayaa la odhan karaa waa kuwa u baahi qabay inay deeq waxbasho ama nidaamkan wax ku bartaan waxaa jira qaarkood ay sheegeen in muddo ku dhow sideed sano ay raadinayeen jaamacad ama deeq waxbarasho maantana dowladda federaalka soomaaliya ay ka heleen deeqdan waxbarasho si aadan ugu faraxsan yihin marka qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka si aaday usoo dhaweeyeen waana dareemi kartaa laba boqol iyo konton arday wax yar ma ahan oo dhammaantoodii hadeertaan jaamacadaas jaamacaddaasi ay ka dhigtaan fakaltiyo kala duwan macalimiinta waxa ka dhiga halkaasi waa kuwo tayadooda ay aada u wanaagsan tahay waxaana ku jira qaar kamid ah macalimiin wax kusoo bartay dalka dibadiisa oo mar dhow dib ugu soo laabtay dalkeena soomaaliya kuwaasoo iyaguna runtii ku baxsan in ardadaasi ay wax baraan marka eh, dadaal een, dheer oo dowladda soomaaliya u gashay een, kadib waxaa suurto gashay in jaamacadaasi laga ergeliyo deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada caasimada kumeel gaarka u ah koonfur galbeed ee baydhabo